warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
xaalada guud ee degmada bardaala boqolkiiba boqol dhinaca amniga horumarkana insha allahu tacaala hadii amni la helo horumar la hele weli dhawaatanba bilooma ugu jirnay alboorka degmada bardaala oo haatan gabagabaaya shaqadiis oo hay-adda initiatives aan ku daran loo siini dhinaca walbarashada idaaliidad iyo caafimaadkaba marka dee qofka amni la helay horumar la helay weli uga saarana in amniga ilaalo ciddii magaalada isku socodka gobolka baeediyada faylata qadiba mudanka deegaanka degmo gobolka baakirinta inbardaalata ilaahay gooliga intii wadiidka haayay wadanka ka dooli dagaalo badan uu yagalnay walaahi caafimaad darada hadaba jarta cudurkaas cudurka labaatan sanaka dawqda degmadaas ku dareeriyo wasiid waqtiga ku helaanka yaa yaa bilaawda bogfuurkaas waana de kolley madaxdii noo soo sheegtay federaal iyo dowlad goboleedka meeshaan insha allahu tacaala waana jawaab ku sugan wallaahi dowladda soomaaliya baaqda ama cidinay laakiin gobolada waaba maabantirsa marka ale waxaa loo deerinla aa wasiirka caafimaadka sheegay jawaab ku sugan jirta walaahi caafimaad darada hadaba jarta cudurkaas cudurka labaatan sanaka dawqda degmadaas ku dareeriyo wasiid waqtiga ku helaanka yaa yaa bilaawda bogfuurkaas waana de kolley madaxdii noo soo sheegtay federaal iyo dowlad goboleedka meeshaan insha allahu tacaala waana jawaab ku sugan wallaahi dowladda soomaaliya baaqda ama cidinay laakiin gobolada waaba maabantirsa marka ale waxaa loo deerinla aa wasiirka caafimaadka sheegay jawaab ku sugan jirta